أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose qaar ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ayaa si kulul uga hadlay tallaabadii uu madaxa kooxda ridada halista ku geliyey ganacsiga xoolaha nool ee dalka soomaaliya maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada waajid ee gobolka bakool ayaa ka cabanaya mushaar la-aan baahsan guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulan dowro barbar soctay la yeeshay maamulka iyo macalimiinta iskuulka degmada ceelcadeh ee wilaayada gedo جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose yaasir moxamed ayaa inoo faahfaahinaya warkaasi ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay maanta howlgal qaraxa ka fuliyeen deegaanka buufo oo ah deegaan hoostaga degmada janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose qaraxa ayaa lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa ashaadala diriirka ah ee nisa waxaana dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay gudaha iyo duleedka deegaanka buufow inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay lix askari oo murtadiin ah kuwaasi oo la xaqiijiyey inay dhaawacyadoodu culus yihiin dhanka kale wilaayada bakool ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada bakool waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayey gudaha iyo duleedka degmadaasi dagaalkani xalay ka dhacay degmada waajid ayaa imaanaya xilli sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ay gudaha degmadaasi ka fuliyeen howlgal qarax ah oo lala beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta weeraradaani qorshaysan oo ka kala dhacay shabeellada hoose iyo bakool waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka shareecala dirarka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga dhanka kale wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya dagaal lagu jebiyey maleeshiyaadka ridada ayaa maanta waxa uu ka dhacay duleedka degmada buulo burde ee wilaayada hiiraan waxaana dagaalkaasi lagu dhaawacay hal askari oo murtad ah kaasoo lagu magacaabo kulmiye faragaab qaar ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ayaa si kulul uga hadlay tallaabadii uu madaxa kooxda ridada halista ku geliyey ganacsiga xoolaha nool ee dalka soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi ganacsatada soomaaliyeed ee xoolaha dibadda u dhoofiya ayaa mar kale ka qayladhaamiyey xaraashka ay kooxda ridada ku hayso dhaqaalaha dalka soomaaliya kulan ay ganacsatada xoolaha ku yeesheen magaalada beledweyne ayay ku sheegeen inay cambaareynayaan tallaabadii uu madaxa kooxda ridada uu shirkad shisheeye ugu xiray dhoofinta xoolaha soomaaliya oo suuq wanaagsan ku leh caalamka gaar ahaan dalalka khaliijka ganacsatada ayaa sheegay in tallaabadii uu xasan sheekh gacanta soomaalida uga bixiyey ganacsiga xoolaha ay tahay boobka leh oo uu geysanayo madaxa kooxda ridada waxay xaqiijiyeen in xasan gurguurta uusan ka tegin dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha islamarkaana uu yahay mid halis gelinaya jiritaanka shacabka soomaaliyeed haddana waxay timid in xoolihii noolaa godka loogu soo galto insha allahu tacaalaa waxaan annaga ka soo horjeednaa carabka la yidhaahdo abu yaasir alyemani waxaan leenahay madaxweyne xasan sheikh dadkuuma dahna xoolalayda ha ku darsan horta dadkan xoolaha ma wada yaqaano aniga nin oday oo xoolaha yaqaanaan ahay neefka xoolaha waxaa ku nool shan qofood nin waa gadaa nin waa soo qumiya nin waa raraa nin baabuurkuu leeyahay nin waa ciideeya madaxweynaha xasan sheekh maxamuud carab hadda asigoo golama horta sacuudiga madaxweyne u noqda carab yaasir la yidhaaho la wadaa loo keenaa la yidhi meelaa loo geliyo xoolihii ugu saxiixa anaa kuu haynaa wiil ninkaas aad baan ugu xumahay xasan sheekh maxamuud la yidhaha bad kuma tiirsano wax kale kuma tiirsano waxaa waye waxay ku taagan tahay waa ganacsiga xoolaha xoolaha sax ma ahan in maxaa la cunuqabateeyo oo maxay ahayd ama shakhsiyaad ee, loo cunuqabateeyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaalida ayaa si adag uga falceliyey go-aanka uu qaatay madaxa kooxda ridada ee uu ganacsade u dhashay dalka yemen ugu xiray dhoofinta xoolaha soomaaliya xoolaha soomaaliya oo ah kuwa ugu tayada wanaagsan qaaradda afrika ayaa sanad weliba laga soo xareeyaa boqolaal milyan oo dollar waxay xooluhu nolol u yihiin in ka badan labaatan milyan oo shacab soomaaliyeed ah in madaxa kooxda ridada uu mugdigeliyo isha ugu muhiimsan dhaqaalaha dalka ayaa bannaanka soo dhigaysa sida uu bilaashay xiitaha murtadka ah ee xasan dal xaraashe u yahay shakhsi dhan weliba ka liita oo diinka dadka iyo dalka xorur ku ah madaxa kooxda ridada ayaa horay shaqooyin iyo shirkado u xiray qaar ka mid ah gacyarayaashiisa iyo xigtadiisa arrinkaas oo shaqo la-aan dhigay kumanaan kun oo ruux mahadsanid cali yare maleeshiyaadka murtadiinta ah ee ku sugan degmada waajid ee gobolka bakool ayaa ka cabanaya mushaar la-aan baahsan abuu xasaan ayaa warbixin arrimahaasi ku aadan inoo haya saraakiisha iyo askarta murtadiinta ee ku sugan degmada waajid ee ka mid a goobaha uu duulaanka ku jooga cadowga allah ayaa la kulmaya xaalad adag kadib markii ay soo wajahday mushaar la-aan waxaa loogu yeeray maleeshiyaadka booliska ee ka howlgala degmadaasi ayaana wax mushaara ka helin maamulka ridada koonfur galbeed ee uu hogaamiyey murtad laftagareen iftiin aadan cali oo ah taliyaha maleeshiyaadka booliska murtadiinta ee degmada waajid ayaa qayladhaan ka muujiyey xaaladda liidata ee ay ku jiraan waxa uu sheegay in muddo hal sano iyo lix bilood ah aysan qaadan wax mushaar ah waxaana uu mar uu arrimahaasi ka hadlayay yidhi ciidankii sigaarada ay tahay degmada ka sugan hal sano ili bilood iyo degmada ka shaqeeyay dhallinyaro gebdhi iyo wiilil ah ee hal sano ili bilood masheer la'aan abuug la'aan nambar la'aan yanin shaqeeyahaya
waa qayb ka mid a dhibaatooyinka ay wajahayaan dabadhalifyada u shaqeeya cadowga allah ee iibsaday diintooda kuwaas oo naftooda ku badashaysan dareerta yar oo liidata madaxda kooxda ridada ayaa had iyo jeer musuq maasuqa lacagaha gaalada saliibiyiinta ay ugu talagaleen maleeshiyaadka ridada ee loo carbiyeeyey la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta mahadsanid abuu xasaan ugu dambeyntii guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulan dowro barbar socotay la yeeshay maamulka iyo macalimiinta iskuulka ah degmada ceelcadde ee wilaayada gedo casaam carafaad ayaa warbixintan inooga diyaariyey dowrada noo socotay muddo shan maalin ah ayaa waxaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe u qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka ceeleele barsan ee hoostaga degmada jawhar ee wilaayadaas dowradan muddadii socotay ayay bulshada deegaankaasi ku qaateen culuum kala duwan oo diini ah waxayna bulshada deegaanka oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus u sheegeen waxyaabo badan ay ka faa'iidaysteen dowradaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meeshaan waxaan nahay ardaydii oo ceel dheer oo loogu waxbaray waxaa noola akhriyey yasaluun ama suuratul anfaal aa noola akri iyo kutub la yidhaaha duruusul muhima culumadii noo akris khayr allah siiya ilaahana ku mahadsan oo ah wax nugula bari asalaamu calaykum anigoo ree ceeldheere eh ayaa dooro nolo furay oo marka tafsiirulqur'aan suuratul yas'aluun ah tafsiir ayaa nagula akriyey iyo kutub leeyahay duruusul muhiima marka insha allahu intaasaa macnaha suurada ay aheyd oo culimmada aynagu waxbartay macalimiinta kulli ugu mahadcelinaynaa marka insha allah allaha barakeeya aniga dumarkii ceeldheere kamida waxaa noola qabtay dowr afar maalmood noolu saxay iidka iyo salaada maasha allah iyo kutub liira arbiciin nisa khayr allah siiya noo mahadsan yihiin culimada waxaan mahad celinaynaa alla subxaana watacaala insha allahu ilahay idinkiis ama bacdullaahi waxaan alxamdulilaahi u mahad celinaynaa insha allahu ilahay idinkiis xarakatulmujaahidiin iyo wadaad wadaadadii ducaadka ahay ee macnaha ilahay idinkiis meesha macnaha noogu imaaday ceel dheer dadkii wax fahansiiyey ilaah wax fahansiiyi kare dowradii afarta maalmood aheedi insha allahu ilahay idinkiis macalimiintii insha allahu ilahay idinkiis tafsiirkii iyo axaadiistii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dadka u akrinayaan u mahad celinaynaa ilaahay ha xifdiya ilaahay idinkiis intay akhriyeenna ilaahay macnaha ha u abaalgudo islaamkana ilaahay kor ha ka dhiga islaamka cadowgiisana allaha qabta ilaahay baanu mahad celinaynaa mahad celinaynaa awalan uma xarakada noo soo dirtay dadka culammada noo soo diray wax na barayay maalmahan haweenka iyo raggaba barayay diinta ilaahay barayayaanu mahad celinaynaa insha allahu tacaala aadaanna ugu farxnay sababtoo ah culammada insha allahu tacaala timid aad bay u dadaaleen dhowr kutub ayaa la akhriyey oo ragga iyo haweenkaba aad ay indhahay wuu kala qaadeen marka insha allahu tacaala waxaan aad baan usii codsanaynaa in naloo sii badiyo oo mar walbaba nala soo booqdo maktabka dacwadda wilaayadda islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa dowraadka diiniga u qabanaya bulshada ku dhaqan degmooyinkai deegaanada wilaayadaas mahadsanid casaam guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu